ciidanka qalabka sida ah sharaf badanay mudan yihiin nin naftiisa keenay oo dalka u hadiyeeyey hadiyad ka weyn oo la bixilayo qof bixilayo ma jiro ceeb male eed male waxay bi'iyeen male waa dadaaleen madaxda siyaasiyiinta iyo hoggaanka ciidamada hadday wax qaldamaan ayagaa ka mas-uula wiilka yarkaa ka mas-uul maaha gabadha ciidan ka tirsan ka mas-uul maaha waxaa ka mas-uula hogaanka ciidanka ee kala sasareeya waxaa ka mas-uula muxuu ahay siyaasiyiinta dalka wiilashu waa ammaanan yihiin gabdhuhu sidoo kale xushmad iyo qadarinay leeyihiin waa dad karaamo leh naftooda u huray dalkooda yaan dhiiggooda aan la macno tirin intii dhimatay yaan dhiiggooda la macno tirin agoonta maanta joogta sababtay u aabbala'ayeen yaanay garan waayin kuwa curyaamiintaa sababtay u curyaameen yaanay garan waayin intaas waxaan u jeedinaya waa madaxda madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyadaba madaxda kuwa dadaalaya waa mahadsan yihiin qaar badanaa muujiyey mas-uuliyad qaar badanaa muujiye dadaal dheeri ah waa mahadsan yihiin kuwa kale ay la ahaatayna yaana idinla ahaanin xaqiiqada u imaada dadkiina iyo maxaanku idhahdaa duruufahooda u imaada dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay guulan idiin rajaynayaa dhammaan dhibaatada iyo duruufaha taagan yarkaa waa laga gudbayaa waxaase looga gudbi karaa xoog iyo qoray ugama gudbi karno dulqaad iyo dib u heshiisiina uga gudbi karna